أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday isliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xafladda uu soo qabanqaabiyey maamulka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan kana qayb galeen xubno ka socdo maamulka sahaayanada yuhuudda ayaa ka dhacday magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalraaca ah ee galmudug ayaa sii xoogaysanaya mu'asasada alkataab ayaa baahisay xalqadii lixaad taxanaha lagu faaqadayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha kiristanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa si adag oga hadashay xasuuqii askarta silmiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada ay ka geysteen duleedka magaalada kismaayo munaasabad dowla diiniah loogu soo xirayey ardayda alxikma ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe roobabkii xilliga guga ayaa sanadkan si weyn uga da'ay degmooyin deegaana ka mid ah wilaayada gedo halkaasoo ka mid ahayd deegaanada abaaraha sida ba'an u saameeyeen عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijriguna ay tahay toddobada bisha dulxijaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan howlgallo lala beegsaday isliimiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka waraha qarsoon ee hoos taga magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya sidoo kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kambikows ee hoos taga degmada dhadhaab waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xafladda uu soo qabanqaabiyey maamulka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan kana qayb galeen xubno ka socda maamulka sahaynada yuhuudda ayaa ka dhacday magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed the telegraf oo ka mid a wargeysyada ugu afka dheer waddanka ingiriiska ayaa warbixin uu maanta baahiyey kusoo hadalqaaday xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maamulka ashhadla dirirka somalilan iyo maamulka yahuudda wargeysku waxa uu sheegay in murtad ciro madaxa maamulka somalilan uu aad ula dhacsan yahay xiriirka uu la sameeyey kayaanka sahyuuniga islamarkaana ay qorshaha ugu jirto in sanadkan gudihiisa uu booqdo magaalada qudus oo ka mid ah dhulka muslimiinta reer filistiin ee yahuuddu ay xooga ku haysato sidoo kale wargeysku wuxuu shaaciyey in konton askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maamulka gaalaraaca somalilan ay usbuucan kusoo laabteen magaalada hargeysa kadib markii ay soo dhammaysteen tababar milatari oo ay kusoo qaateen talaabiib xaflad ka dhacday magaalada hargeysa ayuu wargeyska the telegraf sheegay in wafdi ka socday maamulka yahuuddu ay madaxweyne ciro ku guddoonsiiyeen qaybo ka mid ah nidaamka difaaca cirka ee sahyuuniyaddu ay samayso ee loo yaqaano iron dom xogtan ayaa kusoo aadaysa xili maamulka ashhadla dirirka somalilan uu iclaamiyey inuu safaarad ka furanayo qudus oo ah caasimada filistiin taasoo ka dhigan in maamulka ciro uu qudus u aqoonsaday caasimada maamulka yahuudda waad mahadsantahay cabdiqaani khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee galmudug ayaa sii xoogaysanaya sida uu ku waramayo xasaam carafaad khilaafka u dhexeeya madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya iyo tan uu ka arrimiya maamulka ashadala dirirka ee galmudug ayaa cirka isku shareeray kadib markii murtad guurguurta musharax kale u magacaabay madaxa maamulkaas xisbiga xasan sheekh uu hogaaminayo ayaa la sheegay in liibaan axmed xasan uu ku matalo tartanka madaxtinimada maamulka riddada galmudug taasoo ka dhigan in si toos ay u kala furteen guurguurta iyo qorqoor inkastoo si rasmi ah loo shaacinin magacaabistan haddana boorarka iyo oloolaha loogu jiro musharaxa uu wato xisbiga xasan sheekh ayaa laga dareemay qaybo ka mid ah magaalooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo ma jiro wax war oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka riddada galmudug axmed qoorqoor oo ku aadan cadaadiska kaga imaanaya dhanka guurguurte iyo xisbiga la sheegay ee g s b uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud arrimahan waxay ku soo aadayaan xilli cirka uu isku shareeray xiisadda ka taagan deegaanada maamulka galmudug kuwaasoo salka ku hayo arrimaha doorashada oo guud ahaan khilaaf xoogan uu ka taagan yahay maatinda cazaam mu'asasada alkatayb ayaa baahisay xalqadii lixaad taxanaha lagu faaqadayo kaalinta dahsoon ee kaniisadaha kirishtanka u ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya xarta cabduqaadir ayaa warbixintan ka diyaariyey qaybtii lixaad ee muuqaalada taxanaha dokumentariga oo duulo takfuroon ahaydna xalqadii u dambeysay oo alkataab ee baahisay geninkii dambe ee shalay waxaa lagu faaqiiday gacanta qarsoodigaha ee ciidamada mareykanka iyo kuwa afrikaanta ay ku leeyihiin faafinta diinta kirishtaanka iyo kaalintooda ku aadan in soomaaliya laga dhex abuuro aqaliyad nasaaro ah
halkani waa mid ka mid a saldhigyada tababarka ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo rugta koowaad ee askarta gaalada ah loogu diyaariyo inay ka qayb galaan la dagaalanka diinta islaamka waa warshada soo saarta ciidankii ku duuli lahaa dhulalka muslimiinta iyo madarasada lagu barto nacaybka islaamka la dirirka shareecada iyo asaaliibta kala duwan ee muslimiinta loo dhadhansiin lahaa dacarta geerida iyo gunnimada wuxuu muuqaalku si faahfaahsan oo ula jaan qaadi karo daawadaha isu dultaagaya sida uu yahay doorka ciidamada maraykanka ee dulaanka diin faafineed ee kiniisadaha kirishtaanku ay ka wadaan dalkan muslimka ee soomaaliya hase ahaatee waxaysan dad badani ku baraarugsanayn in tababarka ciidamada saliibiyiinta maraykanka uusan ku koobnayn oo keliya dhinaca hubka iyo dagaalka balse ay jiraan casharo joogto ah oo askarta lagu tababarayo difaacidda koryeelidda iyo faafinta diinta kirishtanka
maanta waxaan ka hadli doonaa sida askariga uu rabbigiisa ula yeelan karo xidhiir gaar ah waxaan rajaynaynaa inaysan ciidamadan keliya noqon askar tababar qaatay balse waxaan rabnaa inay noqdaan ciidamada naftooda si buuxda ugu hibeeya ciise masiix
haddii aad magaca ciise masiix rabbi ka dhigto waxaa waajib kugu ah inaad diintiisa faafiso haddaba taas micnaheedu soo ma ahan inaan dhammaanteen ka qayb qaadanno fidinta diinta ciise masiix jawaabtu waa haa sidaad og tihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxay ugaarsadaan cadowga annagana sidoo kale dadka waxaan u ugaarsanaa si aan ugu soo celinno diinta ciise masiix tanina waa shaqadeenna waana hawsha aan qabanno
wuxuu filimkan qof weliba gaar ahaan intii la socotay xalaqaadkii ka horeeyey istaarkan garwaaqsiinayaa in duulaanka lagu soo qaaday caalamul islaami ay horboodayaan saliibiyiinta uu yahay hal mid oo keliya laguna doonaya in dadka muslimiinta lagu kiristaameeyo loogana saaro diinta suban ee islaamka waxaana uu istaarku tusaale u soo qaadanaya duulaanadii ciidamada maraykanka ee ciraaq iyo afghanistaan iyo kaalinta ay badariyaasha nasaarada ku lahaayeen duulaanadaasi iyagoo haya tubta awoowayaashoodii saliibiyiinta ahaa ayaa ciidamada maraykanka laga dhaadhiciyey inay yihiin ciidankii masiixa ayna mas-uuliyad ka saaran tahay inay bulshada adduunka gaarsiiyaan baybalka iyo diinta nasaarada
haddii aad magaca ciise masiix rabbi ka dhigto waxaa waajib kugu ah inaad diintiisa faafiso haddaba taas micnaheedu soo ma ahan inaan dhammaanteen ka qayb qaadanno fidinta diinta ciise masiix jawaabtu waa haa sidaad og tihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxay ugaarsadaan cadowga annagana sidoo kale dadka waxaan u ugaarsanaa si aan ugu soo celinno diinta ciise masiix tanina waa shaqadeenna waana hawsha aan qabanno
duulaankii ay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ku qaadeen dhulalka muslimiinta ee ciraaq iyo afghanistaan ayaa si cad oo camali ah u soo ifbixiyey nacaybka xididaystay ee ciidamada maraykanku u qabaan muslimiinta duqaymaha iyo dilaalka alxandarrada ah ka sokona waxay ciidamadan kaalin weyn ku lahaayeen tansiirka iyo gaalaysiinta qaybo ka mid ah bulshooyinka muslimiinta
si gaar ah ayaan ugu duceynayaa dadweynaha afghanistaan waxaan rajaynayaa in qof waliba oo dalkan ku nool inuu barto diinta dhabta ah ee ciise masiixa si ay u xuroobaan
sida idiin muuqata sanduuqyadan waxaa ku jira bayballo lagu tarjumay luqadda afghaaniga ah
waxay ahayd arrin iska cad in bayballadan loogu talagalay in loo qeybiyo bulshada reer afghanistaan aysan ahayn beeballo ay lahaayeen ciidamada Maraykanka ee ku sugan saldhigyada لما الجيش الامريكي دخل الى العراق ciidamada maraykanka markii ay weerareen ciraaq bishii maarso ee sannadkii labadii kun iyo saddexdii waxaa ciidamada maraykanka la socday shan boqol oo baadari oo loogu talagalay inay diinta kirishtanka faafiyaan waxaana ciraaq lagu soo galbiyey iyagoo taangiyada maraykanka dushooda saaran diinfidiyaashan kirishtanka ah iyo ciidamada maraykanka hal hadaf ayay lahaayeen waxayna si toos ah u caddaysteen in sababta ay ciraaq ugu duuleen ay tahay inay magaca ciise masiix dadka ugu gargaaraan وجايين بيقول لك احنا جايين نقدم المعونه باسم يسوع arrimaha kale ay muhiimka tahay inay ku baraarugta bulshada muslimka ah isdaarkuna uu mudnaanta gaarkaa siinayo soo gudbintooda waxaa ka mid ah kala saaridda diinta iyo dowladnimada oo ah erey bixin in badan kusoo lalaabata dhigaha muslimiinta si iyadoo la marayo mafhuumkaasi khaldan bulshada looga marna habaabiyo diintooda ilbiriqsiyada xogahan uu soo gudbinayo oo muuqaalkan ayaa ah kuwa banaanka soo dhigay xogo ka qarsoonaa muslimiinta in muddo ah waa kan sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye oo ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta ee kasoo muuqanaya isdaarkan
ikhw waxaan rabnaa inaan ummadda u bayaanino wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo ciidankeeda inay leeyihiin guuto gaara guutooyin gaara oo baadariyaal kirishtaan ah magacoodana waxaa lagu soo gaabiyaa a f c p oo macnaheedu yahay guddiga baadariyaasha ciidamada qalabka sida waxay qabtaan laba shaqo midda koowaad waxay tahay meel alla meeshuu ciidanka taga ayay ku faafiyaan diinta kirishtaanka waana hadafka loo baxay qodobka labaad wuxuu yahay ciidamada qalabka sida ay la socdaan ay niyadda u dhisayaan arrinkaas kuma koobno maraykan keliya waa arrin ay dowladaha dhan ka siman yihiin hadafka loo duulo ayaa diin in la faafiyo ahaa lidaalika ciidan kasta la diro wuxuu leeyahay guuto gaar ah baadariyaal ah diinta kirishtaanka faafiso arrinka labaad ee aan rabno inaan ummadda u caddayno wuxuu yahay ereygan aada maqashaan faslu diin can idowl waa wax dadka muslimiinta lagu luggoynayo oo la rabaa ayaga in diintooda looga saaro meelay ka shaqaysa ma jirto laa maraykan aysan ka shaqayn walaa dowladaha gaaladan agtooda kama shaqayso sababtoo ah waxaad aragteen baybalka inuu hogaaminayo ciidanka waxaa kalood ogtihiin baybalka inuu siyaasaddii hogaaminayo labadii dhinacba hadduu baybalkii socdo see marka fasludiin calidowl intay ka shaqaysaa meelay ka shaqaysa male waana arrin un annagana lagu lagoyna
marka la joogo soomaaliya ciidamada siriibiyiinta ee duulaanka ku jooga dalkan waxaa qayb ka ah baadiriyaal loo xilsaaray fidinta kirishtaanka kana howlgala gudaha ciidamada kuwaas oo hawshoodu tahay ballaarinta kiniisadaha faafinta kirishtaanka iyo in dhanka kale ciidamadooda ku dhiirigeliyaan dagaalka mactabo dirirka ay ka wadaan dalkan soomaaliya intaas oo keliya ma ahan ee waxaa lasoo bandhigayaa muuqaalo uu daaha kaga aadanaa ummadan muslimka ah islamarkaana khoseeya doorka arrimaan ku leeyihiin ciidamada siriibiyiinta afrikanta
faafinta baybalka waa waajibka ugu horreeya ee ilaahay ii igmaday maalintii aan noloshayda u hibeeyey ciise masiix sidaa awgeed markii aan soomaaliya imaaday waxaan niyeystay in shaqadayda diinfaafinta meesheeda ka sii wado waxaan ku ducaynayey in markii aan soomaaliya tago in kiniisadda aan ka tirsanahay ay sii wadi doonto faafinta dacwada kirishtaanka
dabagal iyo baaritaan qoto dheer kadib wuxuu markaska cilmi baarista ee alkataa'ib ogaaday in ciidamada sariibiyiinta afrikaanta ay dalka ka yegleeleen tobannaan kiniisado ah oo isugu jira kuwa qarsoon iyo kuwa shaacsan intaba magaalooyinka baydhabo beledweyne kismaayo dhuusamareeb jowhar iyo kuwa kaleba waxaa dhammaantood maanta ka dhisan kiniisado allah loogu sharig yeelo lagana soo abaabulo ololaha gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed xerada xalane oo keliya waxaa ku yaalla ugu yaraan saddex kiniisadood oo la kala yidhaahdo international christian fellowship muqdisho oo ay gacanta ku hayaan qaramada midoobay iyo midooda yurub alfa and omega ministry of all nations oo hoos tagta ciidamada yugandheska iyo kiniisad kale oo hoos tagta somaali bible society oo ah urur ay aasaaseen soomaalida diinta ka ridowday madaxna uu ka yahay awes cali wuxuu dhanka kale filimkan oo la daawan karo muddo ka badan hal saac uu soo bandhigayaa sida sanadihii lasoo dhaafa uusii lixaadsaday doorka isriibiyiintu ku leeyihiin faafinta kirishtaanka kuwaasoo bilaabay in iyaguna ay ku faanaan kaalintooda oo aysan la gaban baadiriyaasha saliibiyiinta afrikaanta ee ka howlgala soomaaliya ninka ugu farfircoon mashruuca gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed hormuudkana ka ah ololaha dhisidda kiniisadaha dalka waa baadiriga lagu magacaabo daniel masiga baadirigan wuxuu ka tirsan yahay ciidamada saliibiyiinta uganda wuxuu madax ka yahay kiniisadda international christian fellowship muqdisho ee ku taalla xerada xalane isagoo garab ka helaya gaalada caalamka waxaa baadirigan loo xilsaaray isku xidhka kiniisadaha kala duwan ee ka howlgala dalka iyo guubaabada ciidamada saliibiyiinta afrikaanta
markii ugu horreysay ee aan soomaaliya imaaday dadku way ila yaabi jireen oo waxay dhihi jireen baadari soomaaliya ku sugan miyaa tahay waxaana ugu jawaabi jiray haa baadari ayaan ahay waxaana soomaaliya ka dhisi doonnaa kiniisad maantana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhisnay kiniisaddii aan in badan ku hamin jirnay waxaan idinka codsanayaa in axadda soo socota aad kiniisadda imaataan oo qof weliba uu saaxiibkiisa keeno si aan soomaaliya ugu dhabayno yogleelidda kiniisad weyn waxaa suuragal ah in joogitaankeenna soomaaliya ay tahay kala duwanaansho loo baahan yahay si dalka nabad looga helo
muuqaalkan qaybta lixaad looga dhigay silsilada muuqaalada dokumentariga ah ee wawaduulow takfuruun waxaa qeybihiisa dambe lagu soo bandhigayaa baaqiyo muhiim ah oo ku wajahan bulshada muslimka ah iyadoona aysan ka marnayn fariimaha ay dirayaan hogaamiyaasha mujaahidiinta oo ummadda muslimka uga digaya halisahan islamarkaana la hadlaya hormuudka bulshada si ay uga qayb qaataan ololaha muslimiinta looga wacyigelinayo halisaha kaga imaanaya saliibiyiinta duulaanka ku jooga dalka
maanta waxaan isku haystaahay waa jiritaanka ummadda soomaaliyeed gaalada waxay naga rataahina waa wixii ugu qaanisnaa oo ahaa diinteen waxaa la rabaa in ummadkeennii la kiristaameeyo dalkeennii kiniisad laga dhiso dumarkeennii xijaabka laga dhigo dhallinyaradeenni fisqi iyo fuxshi loo horseedo arrintaasina waa arrin uusan aqbali karin qof dambiir diineed leh oo muslima waana arrin aan ku xidhayn ama aan ku qaydnayn xarako iyo ashkaas waa arrin caama oo ummaddoo dhan qusaynaysa guri walbana gelaysa haddaba waxaan ka baaq uga diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed sharaxdeeda kala duwan hadday tahay culimmadooda hadday tahay waxgaradkooda hadday tahay aqoon-yahankooda hadday tahay waxaa weeye mujaahidiintooda hadday tahay dhallinyaradooda qof waliba meel uu joogaba dal iyo dibadba in af iyo addi looga hor tago kiristaamayntan xawliga ku socota ee maanta dalkeenni lagu wado si kasta oo arrimo badan lagu kala duwan yahay haddana arrintani waa inay noqotaa mid lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeesto xamladan ku socota dalkeenna ee lagu kiristaamaynayo dadkeenna
ugu dambayntii waxaan ummadda muslimka ah leenahay haddii shalay mugdi idinkaga jiray dagaalka ka aloosan dalkeenna iyo ujeedka gaalada ka damacsan tahay maanta waxaad aragtaan xaqiiqada iyo ahdaafta guracan ee ay gaalada dadkeenna iyo dalkeenna la maagan tahay qofkii u malayn jiray dagaalka inuu yahay dagaal al-shabaab lagu beegsanayo ama waxa loogu yeero argagixiso dhegihiinna ayaad ku maqasheen gaalada oo qiranaysa in sababta soomaaliya ay u joogaan tahay mashruuc diin faafineed iyo inay ummadda kirishtaameyaan dalka yagana kiniisado ka dhisaan dagaalku waa dagaal diimeed oo aan geed loogu soo gaban laguna doonayo in lagu kirishhtaameeyo carruurteenna iyo jiilka soo kacaya waa dagaal u dhexeeya tawxiidka iyo shirkiga qur'aanka iyo baybalka masjidka iyo kiniisadda muslimiinta iyo mactablayda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaquuti faqaatiluu wliyaaa ashaytaan inna kayda ashaytaani kaana daciifa haddaba waxaa waajib ku ah qof weliba oo muslim ah inuu safka muslimiinta xoojiyo kaalintiisana ka soo baxo waxay si gaar ah mas-uuliyad u saaran tahay culimmada macallimiinta qur'aanka aqoon-yahanada indheergaradka ummadda inay dadka ku baraarujiyaan xaqiiqada dhabta ah ee ay gaalada dalka ugu soo duuleen iyo kirishtaamaynta qarsoodiga ah ee ay dalka ka wadaan innagu haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan allah ballan kula galnay inaan difaacno diintiisa xaqa ah af iyo adinna kala hor tagno cid weliba oo horar ku ah diinta ummaddeenna waxaana naf iyo maalba ku bixinaynaa inaan dalka ka saarno gaalada soo duulayaasha ah iyo cid weliba oo garab ku siinaysa kirishtaamaynta bulshadeenna wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa si adag uga hadashay xasuuqii askarta silwiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada ay ka geysteen duleedka magaalada kismaayo cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa si amaqaadaya waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis ayaa ka hadlay falkii foosha xumaa ee dhowaan maleeshiyaadka murtadiinta ay ku laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo hal qoys ahaa islamarkaasina degganaa meel u dhow deegaanka kaamjiroon ee duleedka magaalada kismaayo maleeshiyaadka murtadiinta ee maraykanku u tababaray laynta dadka muslimiinta ah ayaa goobtaasi ku dilay afar qof afar kalena afduub ahaan ugu kaxaystay magaalada kismaayo kuwaas oo wadahadal dheer kadib laga soo qaaday meydkooda waxaan rabaa halkan inaan dadka muslimiinta ah kula wadaago dhacdadii murugada lahayday ka dhacday nawaaxiga kaamjaroon ee duleedka kismaayo dhacdadaas oo ahayday dadka muslimiinta ah ee lagu gumaadayo lagu baabi'inayo ujeedka iyo hadafkana uu yahay muslimiin maxaad u noqoteen maxaad u ahaan weyseen dad gaalo ah ama gaalada la shaqeeyo waxaa halkaas ka dhacay qoys muslimiin ah reer baadiye ah xoolo daagsata ah eri iyo geel halkaas ku daagsado wax aan ka ahayn in muslimiin yihiin maahayn wax kale aan jirin isagoo sii hadlayey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayuu fariin sabirsiis ah u diray ehelada iyo qaraabada dadkii la xasuuqay waxaan markan leenahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ehelkan halkan lagu baabi'iyey lagu laayay ilaahay shahaadadooda ka aqbalo ilaahay shahaadadooda ka aqbalo qaraabadii iyo ehelkii dadkan la baabi'iyey ehelkooda ahaayeena ilaahay samar iyo iimaan ilaahay ha siiyo ilaahay waxaan idiin weydiinayna subxaanahu wa tacaalaa in quluubtiin buuxiyo sabar iyo iimaan ilaahay buuxiyo ba ilahay idin weydiinayna subxaanahu wa tacaalaa sheekh axmed abuyuunis waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa fariin u diray odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka dhaqanka ee ku nool wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waad ujeeddaan dadkeen si loo baabi'inayo si loo gumaadayo sidii loo galaayo waa maqlaysaan waana ujeeddaan waxaa lidinka doonayaa mas-uuliyadda naga saaran ummaddeen muslimka ah inaad u istaagtaan inaad u kacdaan inaad u kacdaan waa wax sheeganayo oo geeddi faarax cali sheeganayo oo laga yaabo in meelaha ay ka soo jeedaan ayaa ummadda saan u horkacayo baabi'inteeda oo saan ugu shaqaynayo waxaa markaan idin leenahay walaalayaal ha la istaago ummaddan ha la gubaabiyo jihaadkana aan u istaagno falkan foosha xun ee maleeshiyaadka murtadiinta ay ka geysteen agagaarka deegaanka kaamjiroon ee duleedka magaalada kismaayo ayaa xiisad ka dhaliyey magaalada kismaayo waxaana magaaladaasi ka dhacay tiro bannaanbaxyo ah oo looga soo horjeedo xasuuqii loo geystay dadkaasi marrasta ah mahadsanid bukhaari munaasabad dowladdiiniha loogu soo xirayey ardayda alxigma ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida uu ku warramayo yaasir maxmed waxay ahayd dowlad diini ah oo lagu soo xiray magaalada jilib oo socotay muddo saddex maalmood ah islamarkaana loo qabtay ardayda dhigata mu'asasada alxikma oo ka mid ah goobaha lagu barto culuumta shareecada islaamka iyo maadooyinka kale ee maadiga sida xirfada kala duwan dowladda oo lagu magac daray khadiija midduquweelid ayaa ahayd mid lagu xoojinayay tarbiyada kobcinta garaadka ardayda iyo dhiirigelinta barashada cilmiga waxtarka leh intii ay socotay dowladda waxay ardayda ku qaateen muwaadiic kala duwan oo diini ah munaasabadii xiritaanka waxaa kasoo qaybgalay culimaa udiin maamulka mu'asasada waalidiinta iyo qeybaha kala duwan ee ardayda waxaana ugu horreyntii madasha kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balle oo si gaar ah gabdhaha ugu dardaarmay ka faa'iidaysiga fursadaha waxbarasho ee ay haystaan waxaan joognaa mu'asasada alxikma waxaa soo dhammaatay dowro ilaahay subxaanahu wa tacaala qolada bixinaysay iyo macalimiinta iyo idaarada iyo idinkaba allaha idin barakeeyo muasasadan waad garanaysaan cilmi fara badan baa lagu bartaa cilmigaa faraha badan in laga faa'iidaysto maadaama sanna dugsiyeedkii bilaabanayo ayaan isku dardaarmaynaa walaalayaal oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii looga faa'iidaysto sidoo kale suldaan maxamed carab oo ka mid ah salaadiintii munaasabadda ka hadlay ayaa ardayda ku dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan barashada cilmiga iyo xirfadaha waxtarka leh alxamdu lilaahi rabbil caalamiin allah noo saaciidiyo nimcooyinka aan ku jirno waxaan idin leenahay samir ku dara marka idinkii sidaa u sarreeyey oo samirka ha lagu dhego waxaan aaminsanahay maanta hadduu ilaah yidhaha alxigmo lix bilood gabadhii fadhida ee aan meel ka aadin ee aan ka caajisin inay ka soo baxaysa iyadoo dhisan tii laba iyo toban bilood gaartana show ayadaa berri macalimaad noqonaysaba hadduu ilaah yidhaahdo waxaad leenaha marka islaamka tiir adagaa u tihiin warshadihii islaamkaa tihiin warshadnimadiinni sii laba laaba sii saddex laaba qaar ka mid ah gabdhihii ka qayb galay dowladda ayaa iyaguna la hadlay idaacaddii islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey muwaadiicdii ay barteen iyo faa'iidada ay ka heleen dowladda muddada saddexda maalmood ah socotay aniga oo ka mid ah ardayda mu'asasada alxikma insha allah waxaan ka faa'iidaysanay dowro noo socotay saddex maalmood oo aan ku qaadanay duruus aad iyo aad u muhiima meelo badanna taabanaysa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah alfiqu lwaaqic waxaan u mahad celinayaa macallimiintii waxay ahayd culimadii kasoo qayb gashay waalidiintii kasoo qayb gashay waxaan ku qaadanay duruus aad aad muhiima waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa ahmiya waxbarashada ay leedahay atacaamul maca annaas si dadka loola dhaqmo idaarat lwaqti ina waqtigaaga ilaaliso macnaha aa maamusho caafimaadka iyo faydhoorka sidoo kale waxaan ku qaadanay kaalinta ay ku leedahay gabadha muslimadda ah jihaadka ka soconaya dalkeenna iyo waaqaca muslimiinta ay ku nool yihiin ilaahay kheer ha ku siiyo maamulka mu'asasat alxikma waxaan oola soo xiray meeshan dowro socotay muddo saddex maalmood ah aanan ka faa'iidaysanay si fiicanna uga faa'iidaysanay mawduucyada lagu qaatan ay ka mid yihiin ahmiyat alcilmi gabadha muslimadda duurka ay ku leedahay jihaadka alwalaa walbaraa shicaarkeeduna ahaa qul hal istawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaan halkan fursad uga faa'iidaysanayaa in dowrada noocan oo kale noo soo celceliyo si aan uga faa'iidaysano cilmi korosina aan uga helno waxaan leenahay waa ku mahadsantahay jazaakum allahu khayra waxaan u mahadcelinaa dadka dowladda noo soo qabtay waxaana ku mahadsan macalimiinteena iyo maktabka iyo dadkii fikradda keenoo sida waxaan kamid ahaa ardayda dhigata muasasada alxikma waxaan jeclaan lahay dooro noocan oo kale in loo soo celceliyo si aan ugu faa'iidaysano waxaan u mahad celinaya culimada noo soo gabagabaysa doorada iyo macalimaadka
mu'asasada alxigma waxay ka mid tahay goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada jilib ee lagu barto culumta shareecada iyo sidoo kale xirfadaha kala duwan sida kombyuutarka caafimaadka harqaanka cillaanka iyo kuwa kale mahadsanid yaasir ugu dambayntii roobabka xilliga guga ayaa sanadkan si weyn uga da'ay degmooyin iyo deegaana ka mid ah wilaayad gedo oo ka mid ah goobaha abaaraha sida ba'an ay u saameeyeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya
wuxuu ahaa safar ka duwanaa safaradii aan horay u geli jiray waxaan ku safray waddo aanan marin wax ka badan toban sano waxaan ku safray dhul barwaaqo ah oo roobka guga uu camimay baabuurtana aysan mari karin in la adeegsada baabuur xoog leh ama kuwa ritootale ma ogie waxaa safarkan igu wehelinayay mas-uuliyiin iyo ugaasyo kuwaas oo ila qaaday waddadan barwaaqada ee biyuhu ay buux dhaafsheen waxaan safarkan kaga ambabaxay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe aniga oo ku wajahnaa deegaano hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gadow waddadan aan ku safray bilooyin ka hor waxay ahayd wadda siigadu ay kaceysay abaartii jirtay owgeed qorraxdana ay ku gubaysay kuleelkii jiray dartii maantase waa wadda barwaaqo ah oo aad ku qarqaraysa qabowga jira owgiis waana naxariista alleh uu buuxdhaafisa guud ahaan wilaayaadka gaar ahaan wilaayada gedo oo ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaaruhu ay saameeyeen xilli barqa ah ayaan ka ambabaxay degmada saakow ee jubbada dhexe waddadana sidaan horey u sheegay waa dhiiqaba dhiiqa u dhiib oo baabuurta ayaaba waddada ku jirto dhiiqa daraaddeed markii aan muddo gaaban soconnay gaarigii aan wadannay ayaaba galay dhiiqadii oo afarta lugood ayuu god la galay bannaanka ayaan imaannay waaba gaarigii aan wadannay oo dhiiqadii galay waxaa safarka igu wehelinayay sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gadow halkan muddo bilooyinna maray xilli kuleel iyo abaarba ay jirtay isagoona maanta maray xilli barwaaqo ah oo gaarigii uu watayba dhiiqadii uu galay jasaakalllahu khayran jazaa xasaanow waad arkaysaa safarkan waa safar runtii aad iyo aad u qiimo badan meeshaan shalay aan ku maraynay jilaal baan maanta waxaad arkaysaa inaan ku jirno biyo iyo dhiiqo iyo waxaa weeyaan tog baad arkaysaa jazaakum allahu khayr ilahi waa ku mahadsan subxaana wa tacaala dee waana safar aan ugu talagalnay ummadda muslimiinta inuu adeegno waxaa weeyaan dhibna uma aragna inaan saan u dhiiqo jiirno waa khadmada ummadda ay kamid tahay jazaak allah khayr xaggeen ka baxnay waxaan ka baxnay degmada saakow waxaana ku wajahnay degmada baardheere waa yahay bal ka waran marka waaliga wilaayada islaamiga ee geda ayaa tahay gedana waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee sanadkan roobabka xilliga guga ay heleen bal ka waran gobolka sida roobabka looga helay gobolka ilaahay faldigii laga bilaabo bishii ramadaan waxaa weeyaan shan iyo tobankeedii ilaa hadda maanta intaas madarka ilaahi subxaana wa tacaala waa isdaba joog yacnii in badan waxaa la arkayey xoolihii muslimiinta oo shalay waxaa weeyaan markii aad aragta ama aad eegtid in badan aad ka naxaysay xaaladda ay ku sugan yihiin haddana maanta aad arkaysa ayagayo waxaa weeyaan cawska inuu geela u joogo waxaa la dhihi jiray meelaha qaar la dhihi karo waabaanka yarka uu qarnaya macnaha marka waa nicmo gobolka guud ahaan maanta ma jirto meel haba yaraatee roob yar lagu tilmaamay ma jirto macnaha waxaan kulmaynay dhulkii oo doogaysan ummaddii waxaa weeyaan yacni niy ahaan u fiican quluubta bini'aadanku ay farxad ka muuqato intaasaan la kulmuhaynaa in badan insha allahu tacaala hadda maanta waad arkaysaa anigu waan libisanahay dharka dhiiqadaan ku libisanahay macnaha farxada iyo tahay macnaha intaa waa jamacsi waa naxariis iyo bashbash iyo barwaaqaan dareen gaarigii aad waratay dhiiqadu galay gaarigii anu wato waad arkaysaa dhiiqada ku jira aniga qudhiga dhinaca waxaa weye dhinac ka qodaya waa farxada inoo tahay macnaha waa la dhiib macnaha waxaa weeye waa wixii ilaahay laga baryayay wixii lasoo maro oo abaar ahaa bay ku hilmaansinaysaa ku hilmaansinaysaa marka alxamdulillah fadli ilaahay weeyaan meeshii biyaha laga dhamanay maanta waxay u tahay in ilaahay subxaana wa tacaala anaga maanta aan ku jirno dhiiqo meesha waqti lagu maray isaga loo khayr dhanka kale waaliga ayaa sheegay in wilaayada iyo bulshada ku noolba ay soo mareen abaara saameyn ku reebay balse maanta ay ku iloobeen naxariista alle oo wada gaartay dhammaan degmooyinka wilaayada abaaraha culays badanay reebeen laakiin ilahi fadli subxaana wa tacaala raxmadda ilaahi jalla wacalaa waa looga kabtay haddaana ummadda waxaa weeyaan qalbi ahaan way u fiican tahay naxariista ilaahi subxaana wa tacaala ummadda way la dareemayaa in badanna waa nimco iyo khayr iyo barwaaqo iyo dadka waxaa weeyaan hadda maanta uun haqaltaagaya in ay wax xataa meelihii wax lagu beera jiray inkastoo dhulka dhul beereed uusan ahayn in badan waxay raadinayaan dadka qaabkii wax lagu beera lay raadinayaan waxaa la dhihi karaa marka culayskii wuu haray ilaahay baa ku mahad subxaana wa tacala ummadda muslimiinta inta dhimanna ilaahi subxaana wa tacala ayagana ha ka qaado culayska jazaaka allah khayra dadka safarka igu wehelinaya waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha xasan gaashireedle ugaas shugri barre yarow ugaaska waxa uu ka sheekeeyey roobabka ka da'ay wilaayada isagoona isbarbar dhig ku sameeyey abaartii la soo maray iyo barwaaqada hadda ka jirta wilaayada bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin safarkan waxaan ka soo ambabaxnay degmada saakow waxaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo inaan degmada baar dheere waxaan ku safraynaa dhiiri iyo dhul barwaaqo ah oo biyo ay yaallaan dhulkana cagaaran yahay ilaahay mahadiis safaradii hore oo hadda noo dhadhowaa waxaan ku safraynay abaar iyo kulayl ayaan ku safraynay haddana ilaahay mahadiis barwaaqo iyo dhiiqo iyo biyaan ku safraynaa ilaahay baa mahaddaa iska leh dhulkii waa barwaaqaysan yahay hadduu alla yidhaahdana meeshaasaan ku soconno hadduu alla yidhaahdo waaya ka warran marka ugaas markaan eegno wilaayada gado abaarihii lasoo maray bal ka warran maxay reebeen
abaarihii kolley haddee wixii dhiman lahaa waa dhinteen inta kale oo soo gaartay hadda waa barwaaqasiin gobolkan waa meelaha ilaahay mahadiis ugu fiicneed ee roobka ugu horreeyey haddana dhulku waa barwaaqaysan yahay cid biyo ku weydiinaysa male cid kasta markaa meeshii ay deegaankeedii oo barwaaqada ilaahay ku siiyey marka abaarihii waxay reebeen ilaahay baa naga soo kaafiyey marka insha allahu waxaan rajaynaynaa barwaaqo iyo siday ahaan jirtay inay ku noqoto beerihii baxaan intii aan dhiiqada ku jirnay waxaan la kulmay darawalkii gaariga oo xilligaasi ku jiray gaariga hoostiisa isagoo daabulayay biyihii gaariga uu dhex jiifay waxaana xusid mudan in dhanka kale darawalkan uu ka mid ahaa darawaladii kaxeynaysay gawaaridii loogu gurmanayay dadkii abaaruhu ay saameeyeen wuxuuna ka warbixiyey roobabka ka curta wilaayada iyo marxaladihii ay ka soo mareen gurmadkii ay gaarsiinayeen dadkii abaaruhu ay saameeyeen dhamacadaen barwaaqadan waxaan ka soo galnay magaalada ilaa hadda waa ku jirnaa alxamdulilah haddana guudan ku jirnaa insha allah waa ka baxaynaa roobkana uu ishayaa ma fahamte muddooyinkii dambe xilli abaar ayaa socotay bal maxaa farqiga u dhexeeya abaarta iyo roobabka wallaahi wax weyn oo u dhexeeyo dhibka aan soo marnay ilaahay baa sheegi karo raggii waxaan ku jirin abaarta guddiga ka shaqaynaya wixii aan soo marnay iyo maanta waa kaafii kala dheeri marka alxamdulilah alxamdulilah lena
abaarihii ka warran maxaad xasuusataa ood noo sheegi kartaa abaarihii nin wax badan xasuusaa naago umuloo meel yaalla xoolo tabcaana oo laga kala tegey waxyaala fara badana la kulme oon la koobi karin intaa gaariga wada intaa gaariga wada dad suuxsan waa u imaaday dad geel wado oo geel oon oga tegay waa u imaaday sheekh luqmaan abow anas ayaa bulshada muslimka gaar ahaan reegado ugu baaqay inay allah uga mahadceliyaan naxariistiisa uu siiyey ayna ku shugriyaan raxmadda alleh wuxuuna sidoo kale bulshada ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaalka lagula jira cadowga oo barwaaqada ay ka faa'iidaystaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaa weeyaan gobolka gedo waxaan leenahay nacimkan ku shukriyo lianna maxaa yeele alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay in shakartum la'ziidanakum walain kafartum in cadaabi lashadiid nacimkan maanta waa nicim shukri u baahan haddaan ku shukri waynana ilaahay nicimku wuu qaadanayaa waxaan marka ummadda leeyahay shukriyo oo allah ku jiray subxaana wa tacaala qodobka labaad ee aan ugu baqay waxaa weeyaan waxa lagu helo yacni nicimka ilaahi subxaana wa tacaala shukrinta ka sokee waa in waajibaadka la qaato waxaan ugu baaqayaa marka bacdama aanu nahay dad muslimiin oo waxa weeyaan maanta waxaa weeyaan lasoo weeraray oo cirdigoodii iyo sharafkoodii iyo diinkoodii iyo dalkoodii lagu haysto nicamkaa inay idinku baraarujisay inaad jihaadaan oo waxaa weeyaan ummaddan maanta aad dulliga iyo ahaanada iyo waxaa weeyaan maanta gumaysiga aad ka saartaan waad arkaysaan maanta ummadda meel fiigo ma jirto dhammaan waa lagu soo dilo ummadda muslimiinteed marka waxaan idinku baaqayaa inaad waxaa weeyaan halganka ka qayb qaadataan adinkan ilaahi subxaana wa tacaala maanta wuxuu idiin sii aaran in marka aarinkii ilaahay idiin sii intaad ku shukrisaan maalkiinnina jihaadka ku bixisaan raggiinnina jihaadka ku bixisaan ilahay diintiisana dufaacdaan intaas umaa ilaha jazaakum allahu khayr bulshada intaasaan ugu baaqayaa uga shugri barre yarow ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan roobabka guga ee ka curtay wilaayada wuxuuna si gaara ula hadlay reegado oo uu ku boorriyey inay ka faa'iidaystaan tabcashada beeraha horta marka koowaad waxaan baaqu diraynaa ilaahay inay ku shukriyaan waxyaalihii lasoo maray ee dhibaatada ahaa ilaahay naga bixiyey iyo biila'aantii iyo xoolihii dhammaanayay intaa kadib waxaan baaqu dirayaa dhammaanteed ee gobolka gedo ama meel kastoo hadda soomaaliya ay joogaan in ay u jeestaan dhulka tabcadaan beeraha ay tabcadaan wax soo saar ay galaan xoolihiina ilaahay baa nooleeyey beerana ay ku daraan oo nin kasta ay maaragtay ka maarmaan waxyaalaha meelaha noogu imaanaya dhulkanaga waa barwaaqaysan yahay waxaa laga helayaa badarkii waxaa laga helayaa saliiddii lagu cuni lahaa iyo qudaartii marka waxaan baaqu darayaa gobolka geda iyo soomaaliya meelahoo dhan in ay dhulka u jeestaan oy tabcadaan ugu dambeyn wilaayada gadow waxay ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaaruhu ay saameeyeen haddana waxay noqotay wilaayadii ugu horreysay ee ay ka curtaan roobabka xilliga guga kaasoo si wadajira u gaaray dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gado xasan cabdiraxmaan abooxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceelcadde wilaayada islaamiga ee gado walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horreysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu